bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo khamiis ah oo ay jimco soo gelayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay labaiyo labaatanka bisha juun sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar ismiidaamin aha ah oo maanta lagu qaaday degmada waaberi ee gobolka banaadir iyadoo khasaaraha ilaa iyo inta la xaqiijiyey uu gaarayo ilaa iyo toddoba ruux oo dhimasho ah halka dhaawacyadana karo ay u dhaafayaan toban kale weerarkan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu dhuftay mid ka mid a gidaarada saldhigga waxaana xilligaasi waddada ay ahayd mid ciriiri ah xilliga weerarka uu dhacaya oo ku beegneed abaaraha labadii duhurnimo ee maanta waxaan qaraxa kadib goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya ciidamada ayaa dadka iyo sidoo kale gaadiidka u diiday waddada inay maraan iyadoo sidoo kalena bahda warbaahinta muddo dibadjeeg ay ka ahayd goobta qaraxa uu ka dhacay dad goobta ku sugnaa oo la hadlay wardheer waxa ay sheegeen inay arkayeen ku dhowaad sagaal ruux oo dhimasho ah halka dhaawacyada ay ku sheegeen shan iyo toban kale inkastoo wasaaradda amniga shir jaraa'id uu qabtay afhayeenka wasaaraddaasi axmed carab uu ku tilmaamay in shan ruux ay ku dhimatay dhaawacna ay kasoo gaareen toban kale weerarkaasi waxaana mid ka mid a uu ahaa dadka dhintay ruuxii waday gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee lagu dhuftay saldhigga degmada waaberi waana mid ka mid a qaraxyada isdabajoog ah ee muddooyinka dambe ka dhacaya magaalada muqdisho xilli caasimadda ola amniga lagu xaqiijinayo oo ay samaynayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya waa kan afhayeenkawaa afhayeenka wasaaradda amniga oo warbaahinta kula hadlay goobta qaraxan uu ka dhacay kana warbixinayay khasaarihii u geystay qaraxaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأوجدين kooxdii burcadiineedka ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhigga waaberi waxay damceen inay khasaaro ay u geystaan ilaahay subxaana wa tacala waan ugu mahad celinaynaa ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya oo fiijigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay fashiliyaan dhibka ee shacabka soomaaliyeed inay gaarsiiyaan ay rabeen waa u jeediin wax khasaaro ah oo tiro badan ma dhicin shan ruuxa meeshaa ku dhimatay toddoba ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka soomaaliyeed ah ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya wax khasaara ah soo gaaray ma jirto waxaan ilaahay ugu mahad celinaynaa cadowgaas taagta daran tabar yareeyey oo hadda ku soo aruursaday inuu dadka shacabkaa qarxiyo ama khasaare inuu u geysto damacsanaa ciidankeenna u diyaarsan mar walbo inay shacabka badbaadiyaan sida booliska sida nabad sugidda insha allahu tacaalaa mar walbana ciidankeenna saasuu u feejigsan yahay hadduu ilahay raalli ka noqdo waxaan leeyahay shacabka deggan gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waxaan leeyahay cadowgaas manaxaha ah horarka ah dhibka badan aa u jeediin maalin walba inuu damacsan yahay inuu khasaaro shacabka soomaaliyeed inuu u geysta rabo walaalayaal waxaa og tihiin cadowgaas inayn naxin inuu horar yahay in laiska celiyo ciidan iyo dawlad iyo shacabbo si awooda aan iskaga celinno insha allahu tacaalaa ilaahay wuu fashilay qaraxay damacsanaayeen ee saldhigga khasaara adag ay u geystaan ilahay waa fashilay wax saldhigga waa ujeedin waa duubatay wax khasaara ah soo gaara ma jirto ciidanka laamaha amniga waxaa ugu mahad celinaa anoo codka wasaaradda amniga ku hadlaayo mar walba say u feejigsan yihiin oo cadowga ugu diyaarsan yihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka banaadir deggan u diyaargarooba mar walbaba cadowgaas horarka ah manaxaha ah diin islaam aan haysanin in aan iska celin ha loo diyaargaroobo shirkayga jaraa intaasuu ku eedanaya tan iyo markii magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya howlgallada ay ka bilaabeen ciidanka xasilinta caasimadda waxaa kordhayay weerarada al-shabaab ay ka geysanayeen gudaha magaalada muqdisho mas-uuliyadda weerarkani waxaa dhabarka u ridatay kooxda al-shabaab wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntlandna waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaasna uu cafis u fidiyey maxaabiis ka tirsan kuwa ku xirxiran xabsiyada maamulkaasi madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ku dhawaaqay cafis loo fidiyey boqol toban iyo sagaal ka tirsan maxaabuusta kuwaasi oo loo haysto dembiyo kala duwan oo ay ka galeen deegaanada maamulkaasi madaxweyne gaas ayaa sheegay in maxaabiista cafiska loo fidiyey ay tahay mid ku timid fadliga bisha barakaysan ee ramadaan awgeed cabdiweli gaas ayaa cafiskan sameeyey kadib markii guddi uu u saaray in ay soo tiro koobaan maxaabiista dembiyada yaryar loo haysto si cafis loo siiyo bisha barakaysan ee ramadaan awgeed arrintaasi oo ay guddigii kasoo falceliyeen waxaa guddigaasi ay kormeereen kormeer iyo indhaindhaynba ay ku sameeyeen iyo qiimeyn xabsiyada ku yaala maamulka puntland guddigana ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in soo diyaariyeen liis lagu talagalay in cafiska loo fidiyo kuwaasoo loo gudbiyey cabdiweli maxamed cali gaasa waxa uu sheegay taliyaha ciidanka asluubta puntland in maxaabiista loo soo xulay xabsiga xabsiyo kala duwan oo ku yaala deegaanada maamulka puntland sida garowe gaalkacyo iyo magaalada boosaaso ugu dambeynna cafis loo fidiyey kuwa xabsiga laga sii daayey halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gudaha dalka kenya ayaa waxa ay ku waramayaan in al-shabaab rag ka tirsan ay gudaha u galeen dalka kenya warbaahinta wadanka kenya ayaa waxa ay shaacisay in dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee kaasi kenya dagaalamayaashan ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka gudbeen xadka ay soomaaliya la wadaagto kenya warbaahinta gudaha dalkaasi qaarkood ayaa soo xiganaya saraakiil ciidan oo boolis ah kuwaasoo ku sugan deegaanada gobolka waqooyi bari waxa ayna sheegayaan labaatan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay gudaha ugu dhaafeen kana gudbeen ay galeen dalkaasi kenya dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan xadka ayaa waxa ay sheegayaan in ay ragga hubaysan ay aaminsan yihiin in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab kuwaasi oo inta bacdaystay geysashada weerarada ka dhanka ah dadka rayidka iyo ciidanka kenya al-shabaab waxa ay weeraro ka fuliyeen gudaha ayagoona inta badan ka tallaabaya xadka ay la wadaagaan kenya talooyinka gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ciidamada booliska ee jooga ayaa waxa ay soo waxaa soo afduubay waxaa soo wajahday cabsi ku aadan dhinaca al-shabaab iyo weeraradooda dowladda kenya ayaa dhowaan sheegtay in ay feejignaan geli doonto si ay kaga taxadirto in lagu qaado weeraro ka dhana gudaha dalkeeda ayagoo sheegay in iska difaaci doonaan wax walba oo kaga yimaada dhinaca ururka al-shabaab sida ay sheegeen saraak booliska kenya ugu dambeyn maamulka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in iska horimaad u dhexeeya ciidanka militariga iyo sidoo kale dadka degmadaasi ku nool uu ka dhacay halkaa ugu yaraana saddex qof ayuu sheegay in dagaalka ay ku geeriyoodeen tira intaasi ka badanna ay dhaawacyo kasoo gaareen waxa uu tilmaamay in ay ciidanka militariga weerar ku qaadeen halkaa ayna doonayaan in ay arqalad iyo xiisad ka abuuran sida hadalka uu dhigay muriidi oo ah gudoomiyaha degmadaasi waxa uu tilmaamay in dagaalka uu soo qaaday sarkaal militariga soomaaliya ka tirsan oo lagu magacaabo qoodhe iyaguna dhankooda ay iska difaaceen degmada warshiiq ayaa dagaalkii ka dhacay waxa uu qaatay wax ku dhow hal saac waxaa dib ula laabteen ciidamadii halka ku qaadee la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka militariga soomaaliya xiisa ay soo sheegayaan weli in halkaa ay ka taagan tahay warkii aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer fiidnimadan caawa waa nagainta anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa warkiidiin akhrinayay intaynu dib u kulmayno sidaasio nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu